bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka dal sanadaasana waxaa ciidanka booliska dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey qarax ismiyaamina oo ka dhacay magaalada muqdisho agaasimayey telefishinka soomaaliya keebada magaalada muqdisho oo ka muuqda kii geeriyooda qarax ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka waa ciidamo tababar ugu soo idlaaday dalkeeda tagay oo dib loogu soo celin muqdisho cabdiweli gaas oo madaxweynaha puntland ciidan ugu digay inuu mudahorarsi isku dayo daraaba oo kasoo baxaya muwaadin soomaaliya oo lagu diray gudaha dalka kanada dibadda waxaa ugu waaweyn jo biden oo kulan wadareed la yeelan doona madaxda carbeyda iyo faahfaahino kasoo baxaya muwaadiniin waa toogasho ka dhacday magaalada brussels ee caasimada dalka biljamka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo talaada taariikhuna ku beegantahay todoby tobanka bisha tobnaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii subaxi reeyo dalsanoo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay taliska ciidanka booliska dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax ismiidaaminaha oo ka dhacay maqaayadda blue sky ee ku taala magaalada muqdisho taliska booliska soomaaliya qorqoraal lasoo saaray ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay qaraxii xalay fiidkii ka dhacay maqaayadda buluiska oo ku taala agagaarka taalada xaawataako ee degmada boonder ah ee gobolka banaadir halkaas isku qarxiyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa booliska dowladda ayaa xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo afar qof sidoo kalena uu ku dhintay agaasimihii telefishinka soomaaliya cebal waxay sheegeen booliska soomaaliya in ay weli wadaan baaritaano kale oo ku aadan qaraxaas iyadoona tirada dhimashada dadka ku dhintay qaraxaas ay korortay afyeenka booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano kale ku aadan qaabka uu qaraxaasi u dhacay iyagoona sheegay inay faahfaahin ay dib ka bixi doonaan agaasimihii telefishinka soomaaliya kebal ee magaalada muqdisho ayaa isna waxa uu ka mid noqday dadkii xalay ku geeriyooday qaraxii ka dhacay maqaayadda blue sky allah u naxariistay waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday isla markaana ka mid noqday dadkii ku nafwaayey qarax ismiid aamin ah oo ka dhacay maqaayadda blue sky agaasimihii telefishinka soomaaliya kebal ee magaalada muqdisho cabdifataax macalin nuur qays oo ka mid ahaa wariyaasha ka shaqeeya magaalada muqdisho qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay in uu isku dhex qarxiyey dad shacab ah oo ku sugnaa maqaayadda blue sky afaafkeeda hore sidaa ay soo wariyeen dad goobta ka agdhawaa waxaana la sheegay in agaasimaha uu kamid ahaa dadkii halkaasi joogay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud weys jaamac ayaa soo saaray war qoraal oo ugu tacsiinayo geerida allah u naxariistay cabdifataax qays waxaana uu qoyska marxuumka iyo sidoo kale bahda warbaahinta ummadda soomaaliyeed uu ka tacsiiyey geerida agaasimihii telefishinka soomaaliya kabal ee xafiiskiisa muqdisho cabdifataax macalin nuur qays marxuumka waxauu ka mid noqday dadkii ku nafaayay qaraxaas magaalada muqdisho ayaa maanta aas lagu sameyn doonaa marxuumka iyadoona qabanqabadiisa aas ka xatan ka socotay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu fariin dardaarana u jeediyey ciidamo lagu soo tababaray dalka eliteria kuwaas oo dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu dul istaagay hanaanka dib u soo celinta ciidamada waxaana ula dardaarmay cutubyada dib loogu soo celiyey isagoona la wadaagay rajada iyo hamiga shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab isagoona ku bogaadiyay tariska ciidanka xooga sida ay u fulinayaan qorshaha qaran ee tayanta iyo dib u soo celinta ciidamada madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay waxa uu sheegay inuu fuliyey ballanqaadkii hore ahaa inuu dib usoo daaburi doono ciidamadii shantii sane ee lasoo dhaafay tababarka ugu maqnaa dalka eritrea madaxweynaha hadlayn waxaa yidhi
miday oo aad u timida dalkii wax weynay u tahay qoysaskiina ilaahay idinkiisa waa baxaysaan fasaxa qaadanaysaan cidihiinna aad aadaysaan meel kastoo ay jiraan bil waa ninka ugu fog waa ku filantaa u malaynaa inuu reerka ku tago oo ku soo noqdo inaad dareentaanaan rabnaa inaad horta akhtiyaarkiina aad meesha ku joogtaan xorna aad tihiin danta dalkiinana au joogtaan waxaa la kafaalo dowladdu kafaalo qaaday intii karaankeeda ahday inaad wixii yaroo qarashaad ahay loo baahnaay mishaar hadday tahay gunno hadday tahay inaad heshaan hadda laga bilaabo intaada fasaxa aadina ka bilaabato oo aad bil walba heshaan cadowga dalka haysta haddaan ka bixin nolosheenna kuweena rayidka oo bannaanka joogo iyo nolosha ciidamaduba way isbedelaysaa cashuur ma qaadan karno dalkii maxaan ku rahay dadkii meeshay joogeen ma tegi karno wixii loo baahnaay looma gey karo caafimaad looma gey karo biyo hadda qofka haddaanan caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif iyo wixii aadan siinayn cashuur cashuur shay uga qaade shabaab iyo annaga ma kala duwanaanayn shabaaba waxba ma siiyaan dadka xoolahay ka xoolahay ka gurtaan leh caafimaad ma siiyaan biyo ma siiyaan maxaan ku idhahdaa bashe amnigaan siinaahay ku faanan amniga shabaab waxaa la yidhaha amniga xoolaha toban neef oo ari haddaad leedahay oo xerada ay kugu jiraan dhurwaaga waa ka ilaalinay libaax waa ka shabeelka waa ka ilaalinay dawacada waa ka ilaalinay ma taaba karaan tuugga waa ka ilaalinay waa ka ilaalinay laakiin adiga markaa u baahatid waa soo qabanay waa qalanay maano shabaab dadka soomaaliya saasay u yihiin dadka kale ya yaan layga taaban soo qabo maanta asigaa asigaa asigaa qofkuu rabana qalana qofkuu rabana qalyaa la yiraa dalkiini waaye sidiisabana annaga mabda'an qaadanay dadku inay xor ahaadaan xorriyadna dareemaan askartu maxayna xorka inaa jirto nidaamka askarinimada xorka ma ihin qawaaniin iyo nidaam iyo shuruuc iyo disibliin iyo wax u deganay leena xorka ahayn laakiin sidaada kale qof addoonsan ma ahid baxa nabad ku baxa reerihii nabad ugu taga ilaahay idankiis soo soo la soo jooga hooyo iyo aabbe iyo walaal iyo kulli inay ida arkaan keliyaha wax weyn u ah soo noqda ilaahay idankiis dalkiinna waa idiin baahan yahay idinkuna shan sanoo noloshiina ka mida afar sanoo noloshiina ka mid ah oo qaali ah waxa aad ku bixiseen maalinta inta ka bixiseen labaatan jir ninkii ah maanta waa afar labaatan jir shan labaatan jir kii shan labaatan jir ahayna waa soddon jir intaasoo cimrigaaga ka mid aad bixisay qiimi weyn waaye waxaan rabnaa inaad soo noqotaan dalka xoraysaan dalkiio xor ah aad meel kasta aad ku joogtaan guul iyo khayr aan idiin rajaynaa insha allahu maanta wixii borsesoo la maraayay lacag codkaas waxauu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo fariin dardaaranna u jeedinayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo tababar ugu maqnaa dalka eritrea oo dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho markana madaxweynaha maamulka waa madaxweynihii hore puntland doctor cabdiweli maxamed carigaas oo wareysi bixiyay ayaa uga digay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni in uu mudkaraarsi isku dayo madaxweynihii hore puntland cabdiweli gaas ayaa ku baaqay in doorashada madaxtinimada puntland waqtigeeda lagu qabto islamarkaana ay ku dhacdo nidaamkii hore doorashada waa in waqtigeeda ku dhacda sideeda bisha january islamarkaana ay u dhacdo sidii hore heshiiska uu ahaa waa in doorashada lagu qabto sidii loogu soo loo horey loogu cayimay islamarkaana ay baarlamaanka ay doortaan xubno baarlamaanka ay doortaan guddoonkooda sidoo kalena iyaguna ay sii doortaan madaxweynaha hogaamin doona maamulka puntland shantan soo socota doctor cabdiweli maxamed gaas ayaa sidoo kale baaq u jeediyey simada puntland waxaana uu ku booriyey in ay qaataan doorkoodii samad bixinta ee la xiriira arrimaha doorashooyinka si kastaba hadalka madaxweynehi hore puntland saciid cabdula waa cabdiweli maxamed carigaas ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo maalin ka hor ama habeyne ka hor u jeediyey khudbad madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo uu ku sheegayo in puntland ay u jeheysatay doorasho qof iyo cod ah islamarkaana halkaasay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah wuxuuna sheegay in ay isu diyaariyaan xubnaha mucaaradka ku ah doorashadaasi oo ay ka qeyb qaataan sidoo kale waxa uu madaxweynaha puntlandna deni u tilmaamay in puntland ay hore u tijaabisay qabashada doorasho qof iyo cod ah haatanna ay qaban karaan sida uu hadalka u dhigay madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo sidoo kale sheegay in ay puntland ay ka dhaceyso doorashooyinkaas halka warkaasa kala socotaan nawaraadii adarsley magaalada muqdisho markana wararka dibadda muwaadiniin eh, swedish ah ayaa waxaa lagu dilay tuugasho ka dhacday magaalada braslis ee caasimada dalka beljimka wakaalada wararka sweden ayaa waxay baahisay in laba qof oo swedish ah lagu diray tuugasho xalay ka dhacday bartamaha caasimada dalka beljimka ee braslis warbaahinta beljimka ayaa waxay sheegeen in weerarkaas ka dhacay meel kon waa shan kilomitir u jirta garoonka kubadda cagta oo ay xalay eh, ciyaar ku dhex mari lahayd xoolalka kubadda cagta ee sweden iyo belgium ciyaartaas oo ka tirsan koobka kubadda cagta ee qaaradda dalalka yurub labada qof ee la dilay waxay wateen faanada qaaska u ah xulka kubadda cagta ee sweden ciyaartaas waxaa markii dambe la joojiyey kadib ah, iyadoo ciyaarta marayso waqtigii kambiyada ama halftimeka- halftimeka ahaa hal iyo hal kadib markii weerarkaas dhimashada sababay iyo dhaawaca uu ka dhacay meel ku dhow garoonka warbixino warbaahineed ayaa sheegaya in nin ku hubeysan qoriga daranduriga u dhacaa uu tacshiirad ku furay dad ku sugnaa barxadda afaafka hore ee garoonka ninka weerarka geysta ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inuu dhowr qof hore usii dhaawacay kadibna uu goobta ka baxsaday weerarkan waxa uu dhacay xalay saacadu dalka sweden ah markii waa biljimka ay ahayd hal saac iyo shan iyo toban daqiiqo guud ahaan dhegeystayaal warkiisa waxaa saaka aad ka dhegeysanaysan darsan wanaaganta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio balsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlhelyaabaha talalhel